bismi illaahi araxmaani iraxiim halkani waa madasha lixdanka caawa waxaanu tacsiib tiraanyal u diranaa qoyskii qaraabadii ka geeriyooday genaraal maxamed cabshe ku geeriyooday magaalada minneapolis ee caaliga dalkan maraykanka annagoo aada uga xun geerida ku timid generaalka madal ahaan waxaa tacsiida noo diraya oon ku bilaabaya insha allah dal wanaaje dal wanaaje ha asalaamullahi calaykum waraxmatullah wa magacaygu waa ismaaciil cali maxamed waxaan ku noolahay magaalada columbus ohio waxaan halkan tacsiid u dirayaa general maxamed cabshir muuse oo ku geeriyooday minneapolis inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun kullu nafsin daa'iqat lmowt wa inna ilaa rabbina lamunqalibuun marka liyow allah unaxariiso sheikha nin caana buu ahaa oo maaragtay ummadda soomaaliyeed ka dhex muuqday oo leeyar ah allaha u naxariisto waxaan umahelay de dadkiina hadda waaba inaga sii dhammaanayaan dadkii liidhka ahaa marka ilaahay maaragtay wax fiican inoogu bedelo waana ka baxa
kabtan yaxaas inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun magacayga waxaan yidhahdaa liibaan mootan waxaan halkaan tacsi uga dirayaa waxaan ku sheegaa allaha jannada iyo raxmaha siiye maxamed cabshir muuse iyo xildhibaan nunow iyo jenaraal cabdiraxmaan ali daas iyo xildhibaan casharo intaba ilaahay kutaabkooda gacanta inta ilaaha ugu dhiibo geri xaqnaybuintee qof kasta waa looga dhimanayaa iyo ummaddii muqdisho ku halaagantay labada dhinacba hotelkii waxaan kuu sheegaa u dambeeyey iyo musiibadii afar iyo tobanka octoobar dhacday ilaa ay janaya raxmaha siiyo waxay ku geeriyooday waxay dhaawacaan ilaahay uga dhago marka intaasaan ilaahay uga baryana asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
wacalaykum salam waraxmatullahi wabarakaatu haatanna maaga waxaan ugu yeerayaa jaylaani
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum salam waraxmatullahi wabarakaatu ina lilahi waina ilayhi raajicuun ina lilahi waina ilayhi raajicuun ina lilahi waina ilayhi raajicuun magacaygu waa muniir cumar axmed ku nool stelefamain u s a waxaan halkan tacsi tiraanya lah uga dirayaa qoyskii eheladii qaraabadii uu ka baxay iyo ummadii uu ka tegay allaha u naxariistee generaal maxamed muuse maxamed cabshir muuse habaan oo ku geeriyooda magaalada minneapolis ilaahay subxaana qaadirka kitaabkiisa madkiisa ka siiyo ummadii iyo ehelkii u ka tegayna sabir iyo imaan allaha ka siiyo ummadda soomaaliyeedna waxaan faraynaa inay usoo duceeyaan insha allah aad iyo aad iyo aad baan uga tacsiinin haddana waxaan u yeerayaa saacid bismillahi raxmaani raxiim waa mar saddexaad oon jaarisa uga helay walaalahayga soomaaliyeed inaan tacsi u diro oo mas-uuliyiinteyda aan tacsi u diro ummaddii soomaaliyeed oo ku le-atay aan tacsi u diro haddana waxaan rabaa inaan tacsi gaara aan u diro oo khaasatan tacsidaana loogu talagalay si khaasa jenaraal maxamed abshir muuse hamaan oo ahaa jenaraalkii ummadda soomaaliyeed ee ugu horreeyey booliska la yaqaanay muctarif ahay rugcadaa ahay ilaahay waxaan ka baryaynaa waktigiisa dhammaaday inuu ilahay kitaabkiisa midig gacanta gacanta midig ka siiyo naxariistii jannana allah ka waraabiy ummaddii uu ka tegayna samar iimaan allah ka siiyo annagana bedelkiisoo kheyr qabo inuu ilaahay noo sahlo xigaagu aad baad umaadsan tahay aad iyo aad waan kaaga mahad celinayaa aada iyo aad anaga uga xun geerida naxdinta le ku timid jenaraal maxamed abshir ummadda soomaaliyeed mar labaad iyo mar saddexaad haddaan madasha lixdanka waxaan u diranaa taxsiib tiiraanyale qoyskii qaraabadii ka geeriyooday iyo ummadda soomaaliyeedna waxaan leenahay samri iimaan allah inaga wada siiyo dhammaanteen asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu